daabacadda lacagta horta wax fudud ma aha waxaana waddan lacagtiisii iyo dee dhaqaalihiisi intiisa badnayba burbureen laakiin sida hore u maqasheen lacag baa la daabici waxaanan ku tala jiraa in sanadkan intaanu dhammaan la daabaco waxaa aada iyo aad iyo aad noola shaqeynaya i m f ka annaga iyo i m f ka markaa waxyaalo badan baan isla garanay marka hore shuruudaha ayaa lagu xidhay transparencyga iyo maamul wanaagga lacagaha iyo arrimaha noocaas oo kale ah iyo central bank in la xoojiyo central bankena banka dhexe in la xoojiyo oo dad loo keeno oo technical assistance la siiyo waxaasa magaranaysa ahaa conditions wixii waa imika waan kasoo gudubnay waxyaalo kale oo technical oo iyaguna ku xidhnaa baa jiray waxaasoo dhan waan kasoo gudubnay waa imika isku raacsane waxa weeye annagoo iyaga la shaqaynayna oo dee iyagu ay nooyihiin hormuud annaguna siyaasaddii iyo qaraarkii baa ayaa waddanku leeyahay iyaguna miimiskii bay hayaan maaragta sidii sidii waxaa loo hirgelin lahaa marka waxa weli aan ku taagannahay jidkii ahaa sanadka intaanu dhammaan in la daabaco ayaa weli ku taagannahay sanadkii waan kusoo dhawaanaynaa laakiin weli waxaan u malaynaya sanadka intaanu dhammaan in la daabaco xoogaa yar baa weli dhiman kuwaasaa laga shaqaynaya waa garta marka xilligan maxaa carqalada ama caqabad ah oo hor taagan daabacadda lacagta waxa keliyahe iminka jira waxa weeye lacagta daabacaddeeda lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay inta qadaabiicaya inta lacaga kala gudwanaya inay labaatankooda iyo soddonkooda iyo kontonkooda iyo boqolaalkooda iyo waxa waa laisla gartay inta warqada iyo inta kale waa laisla gartay waxa hadhay waxa weeye lacagtii lacagtaa lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa ayaa dhiman taasina aad baan uga wada shaqaynayna weel bank iyo muxuu ahaa irska iyo annagu taasaa marka aan ka shaqaynayno marka wenstaas ay soo dhammaato waxaa la geli doonaa markaa in camberiya la engage garayo camberiya yimaadaan kulligeeda lacagaa daabacaya adduunka oo ay welbanka iyo soomaalida wada jira ay ay ay de ay soo engage gareeyaan ma ama ay soo ay keenaan siday lacagta u daabacaan taasaa markaa imakaan ka shaqaynayna waa garta lacagta aad daabacaysaan marka waa intee haddii laysla gartay lacagta qiimaheeda iminka waxba badan faa'iido badan male inaan kuu sheegay numberka ay leedahay laakiin waxa weeya inuu lacag dhaqaalaheena ka ka turjumaysa bay tahay kolleyba kolleyba saad ogtahay lacagtu waxaa waxaa qaraarka lagu gaaraa waxaad iibinaysa iyo waxa lagaa iibsanayo ayaa qaraarka lagu gaaraa waxaad doofinaysa iyo waxaan doofinaynin dhaqaalaha dadka iyo per capita incomeka lagu gaaraa waxaasoo dhan baa u noqonaya muxuu ahaa ayaa ayaa ayaa sal u noqday marka lacag inagu filan haddii ilaha yidhaahdo waa waa daabici doonaa ilahayna waxaan ka baryaynaa in waxyaalan hortaagin dhammaadaan waana iska dhammaanaya marka waxaad soo hadal qaaday lacag waraaqa in la daabici doono qadaadiicna la daabici doono qadaadiicdu intee ugu yar iminka waxa aan weli ka shaqaynaynaa waxa ugu yar waxay noqdaan waxa ugu yar wuxuu noqonayaa un waxaa koob shaa lagu iibsado laga yaabaa in in kunku ugu yaraado oo de uu noqdo qadaadiicdu kun kun laakiin ideadaa lafteeda weli weli laislama laislama wada garano wax weyn maada waa un wax shir kaliya shir keliya ku filan weli waxyaala yaryar baa nooga dhiman qadaadiicda yaryarka weli waa waxay noqonayaan arrinta ziroyadan faraha badan leeya one millionkana waxba goynan iyo waxaasina iyaguna weli waxay ku jiraan waxyaalaha la doonaya in lasoo lasoo rogo in lasoo afjaro lasoo gaabiyo marmar waxaa laleeyahay horta siday taanu daabacno marmarna waxaa laleeyahay malaasi kale oo ziroyada badan iyo malaayiinkan laga hadlayo waxaa wax laga qabto waxaaseen u badanahay siday tahay inkii loo daabaco wakti ma haysano haddow markaa second phase la galo oo yani hab kale hab kale loo galo waa garta marka hataa hataa waxaa ku jira fikradda in magaca shilin shilin walaa in la bedelaa marka baa dadka qaar leeyihiin anigu aan ku jiro infact si ideadaa shilin iyo iyo maskaxdaa inaga gashay gashay gashay intaasoo milyan oo shilin waxba goynay totally new page la furo waxaan u malanaya taasi inaanay iminka suuragal ahayn oo dee waktiba waktiga aada fooday nagu soo haya laakiin lacagta daabacaddeeda iyo maamulkeeda iyo lacagta la dhigayo baanka ee lacagta ilaalinaysa yani lacagta vaaliyeeda haddaanu central banku lacagi oolin ilaalisa oo markuu badan yahayna soo yaraysa soo iibsata markuu markuu badan yahayna markuu yar yahayna suuqa lacag soo gelisa waxaasoo dhan oo kharasha baa loo baahan yahay waana waana ka shaqaynayna waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan waa waa waa ka go-antay dawladdana adduunkana way ka go-antahay marka i think si fiican baan usoo shaqaynay sidaa daraaddeed waa caawimadeeda wa waa helaynahay waa garta lacagta ugu badan ee waraaqda la daabacayo waa imisa
weli waxa waxaa weli laleeyahay malaa toban kun iyo meelahaas inuu noqdo warqad toban kun labaatan kun waxyaala noocaasa baa laleeyahay laakiin finalizationkeedu weli maanaan gahay way lacagtan lacagta lagu daabacaya sheegtay yaad ka sugaysaan waa imisa lacagta lagu daabacaya waxa weeye konton milyan oo dollar ayaa loo baahan yahay lagu daabaco waxaa kaloo loo baahan yahay lacag intaa leen haddaana ka badnaynba oo banka la dhigo reserve oo lacagtaasi daba joogta oo ka ilaaliso inay lacagtu marna dhulka gasho marka marna cirka qabato stabilization ku samaysa market intaaba waxaan kala shaqeynaynaa imfka wadano badan oo europeanka ka mid a ayaa ayaa tusay interest inay inay naga caawin doonaan marka kuwaasa aan ka shaqeyn weel baan imf kala shaqeyn marka imfka ayaad ka codsan lacagta inay bixiso dabcan wayna ogolaadeen sidaas miya sax miya haddii saas loo dhigo waa waa waa waa waa sidaa wey waa sidaa waa sidaa dhammaanteed waxay ogol yihiin waxay ogol yihiin inay naga shaqeeyaan si kaloo si kaloo kusuulaysaa bulshada waxaan isla gaadnay waxa weeye lacag soomaaliya inay dhaqaalahan inuu baahan yahay waxyaalo fara badan fara badan ayaa lacagta samayn lacagta haddaan lacagteena samaysano dhaqaalaha wax badan badan badan bay ka bedelaysaa boqolkan dollar ee aan faa'iidada lahayn markaa laga mid boqol dollar wuxuu noqonayaa wax aada u fara badan marka dhaqaalaha aad iyo aad iyo aad hoo iyo iyo iyo iyo iyo waxba taraysa marka waxaa loo og yahay in loo baahan yahay in lacag loo kala la daabaco mar haddii taa la isla gaaday mar haddii annaguna wixii lanooga baahnaa management xaggiisa aan isla garanay waxaa kaloo la ogyahay inaan lacag intaa leeg haysano aan anagu iskaga bixino marka imfku diyaar bay yihiin inay meeshay kasoo qaadayaan kasoo qaadaan ay ayna caawiyaan meelo kale iyaguna jira laakiin meelaha imfku waan umari doonaa jeclay marka ma amaah baa lacagta imfku mise waa waxa weeyan waa amaah ma amaah ma amaahma amaah lainooma ogola amaaha kaloo badan baa lainogu leeya amaha dambe intaan qaadanayna ma jirto waxa weeye waa grant weeyaan way halkee lagu daabacayaa lacagtan soomaaliga halkee isla garateen lagu daabaca ma ogin ma ogin weli ma ogin weli waxay noqonaysaa kambaniyo badan oo international baa jira oo aad iyo aad loo yaqaano oo europeans badan iyo meelaha kaleba kuwaas ayaa i m f ka iyo committee committee la samayn doono oo i m f ka ku jiro soomaalidana ku jirto madaxdeedu ayaa ayaa la dooran doonaa kuwaasaa daabici doona suudan baa hadda lasoo qaadaa oo ku jirtay wararka maanta oo kale suudan in lagu daabacayo lacagta soomaaliya xaqiiqa miya maaha maaha xaqiiqa maaha way marka weli leesnama garan waa garta marka lacagta marka lasoo daabaco sideed rabtaan inay u gasho suuqa oo lacagahan kale ee ama tii hore duugowda ha ahaato ama tan been abuurka ha ahaato inay u bedesho aada rabtaan habbaa jira habbaa jira lagu bedelo qof waliba wuxuu haysto wakti baa loo qabanayaa qof waliba wuxuu haysto inuu lacagta cusub ku bedesho ayay dee noqonaysaa marka wakti baa loo qaban doonaa dhowr bilooda sida iminka ay ku socoto waxaan filayaa dhowrkaa bilood in qof waliba ku bedelan doona waxa haysto sida marka lacag cusub soo baxdaba iyadoo aad lacag tirada haddaad lacag cusub soo baxdo habka loo bedelo unbaa loo bedelan doonaa marka lacagtani lacag la been abuuri karo miya mise waa lacag aan la been abuuri karin sanadli waxa la isku dayay aan la been abuuri karin waa ay yeelanaysaa lacaguhu soo daabacaadeedu hataa way kala qaalisan tahay waxay ku qaalidnimadana waxa ugu wacan qiimaha lagu soo lagu soo lagu soo samaynayo ama lagu soo daabacayo waxay ku xiran tahay futureska ay leedahay marka lacag ugu future adag bay noqonaysaa oo sida loo daabacaayo aada iyo aada iyo aada u adag tahay bay noqonaysa maxay ka tari doontaa marka xaaladan lagu jiro maxaanku yidhaahdaa qalalaas-ahan dhaqaale lacagahan been abuurka saboolnimada maxay ka tari doontaa waxay ka tari doontaa doorta lacaga yaryar baa jiri doona oo wax lagu iibsado lacagtan faraha badan le dollarka ee bilaa faa'iidada ayay qiimaheeda kusoo celi doontaa dee sovereintygeenina wuu soo noqonayaa halku haddaanu lacag lahayn lacagta iyo caalamka iyagoo waxyaalaha calaamadaha waa dawlad madax banaan tihiin marka madax madax banaaneediyo psychologyga meesha bay soo celinaysaa waxay xakameynaysaa lacagahan kale ee meelowba iska yaaleeye magaalooyinka yaaleeye wadanada kale inooga imanaya ayay joojinaysaa waxay noqonaysaa valuega nation lagu qiyaaso dhaqaalo dhaqaalaha wadanka lagu qiyaaso ayay noqonaysaa marka lacag la-aantu qarib bay ka tahay dhibaatooyinka waaweyn ee dhaqaalaha dhaqaalaheena haysa